une hoosu dhac ku yimid qiimaha kalluunka ayaa laga dareemayaa suuqyada magaalada muqdisho wakhtigan oo ku beegan xilliga badfuranka waxaana arrintaasi ay sababtay in dad badan ay booskii hilibka geliyaan cunista kalluunka maadaama ay heli karaan kalluun qiimo jaban leh haddaba sababaha keenay hoosu dhaca qiimaha kalluunka iyo caqabadaha haysta kalluumaysatada ayuu wariyahayaga magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan sheekh isxaaq qoyste waxa uu ka waraystay guddoomiyaha iskaashatada kalluumaysatada dan kulmis ee xeebaha soomaaliya nabadoon xaaji kamaal maki aweys
waxaa ugu aan xasano xilligan waxaa lagu jiraa deera lagu jiraa waa xilliga deerta waaye laakiin isibaa la geli rabaa intaan isibka iyo deerta intuu dhexaysana kalluunka macnaha soomaaliya aad uga soo bataa kiilada malaay maanta waxay gaartay markay ugu yartahay bounty four amba bounty five markii lix dolar iyo shan dolar iyo toddoba dolar iyo sideed dolar iyo sagaal dolar la gadaayay maanta ninkii jimlo gadana oo ganacsato oo malayga sii bixinaayo oo macnaha tafa jimlada iyo tafaariiq ay u kala baxaan dadka oo gaadleyda ah oo sii gadaayo maanta waxay ku helaayeen kiilo nus dolar ay ku helaayeen nuskaas dolar markii ay ku helaan ayagana hal iyo bar ilaa iyo hal dolar ay sii gadanayaan marka waa khayraad oo aan macnaha weliba malayga meel lagu xaray ayaan balahay ma nimcada meesha aan ka taagannahay waana xilli badfuran oo ummadda soomaaliyeed aad ay ugu mahadiyeen dadkana marka hore hilib ayay aad u danay jireen hadda kalluunkii barteen qof kasta wuxuu u isticmaalaa in caafimaadka yahay difina uusan korkiisa ku badanaynin malaygan aadaa loo danay ganacsatada soomaaliyeed maanta aaday u danaysa amba hotel ha naqdo amba shicibka ha naqdaano waxaana la joogaaba xilli malayga meel la kala dhigay la la-yahay meel lagu xarayna la weysa waagi hore waxaa noo jiri jiray qaboojiyo weyn oo dowladda ay lahayd oo xamarweyne ku oli jira marka malayga uu bato amba badda malaygeedu iska socdo ninka dowliyada oo ku dhaqanaa ilaa uu ka noog waxaan ku shubi jirna qaboojiya xamareynu ku ooli jira lakin hadda qaboojiyi dowladda nooma samaynin mana haysano kalluunka hadduu soo bato macnaha si aanu xakamayna amba aanu xanaanayna ma heli karno ma jiraan dhallinyaro wakhtigan badfuranka ah fursado shaqo ka helay kalluumaysiga dhallinyaro badana aad uga faa'idaysteen kana shaqaystaan ee kalluunka laakiin waxaa dhabarjibin ku samaynaayo markii xilligii malayga la gaaro malaygii ay keenaan oo maalinta dambe malayga kale ay ka daba keenaan kii shalay ay keeneenna bokosyada qaarkood oo ku xarayseen marka ganacsiga xamar uu ka dhargo tarmuusi ay ku xaraysan yihiin midka kaloo la keeno qiimo ma loo helay ninka ninka wuxuu horumar ku samayn karaa malaayigii uu keenay markii meel loogu shubo uu helo amba dowladda ay samayso amba qaboojiyo weyn oo macnaha ay dowladda ay leedahay la helo malayga markaas ummadda soomaaliyeedna dowladdana waa ka faa'idaysan kartaa lacaga uga soo baxayso maadaama xilligan oo badfuro la joogo malaygii meel lagu qaboojiyo ma lahan mana la heli karaba oo malayga lagu xakameeyo xilliga hore waxaa dhici jirta xasan kaafi aniga waa xasuustaanoo yar baddan waa joogi jiray waxaa dhici jirta kalluunka markuu barto xaajiyada kamsiina waxay ka shaqay jireen argadan liido malaygii xaajiyadahaasaa lagu daldali jiray qaboojiyaan xamarweyne ku yaallo oo afirdoodka ku yaalla lagu shubi jiray markaas kadib macnaha markii dowladda ay lacag yar ay ku qaadato dadweynihii markii malaygii go-o suuqa ay kasii gadi jireen sida aan marna malay loo weyn hadda laakiin waxaa dhexaysa marka malayga uu badan yahane in aan meel loo haynin oo bato markii uu yar yahane macnaha hadda waaba yaryaha waayo oo dadkii ma wada gaarayo markii uu bato oo dadkii oo ka bato oo aan la xakamayn karin meel lagu shubo oo ummadda soomaaliyeed looga faa'iideeyey ma lahaayo xasan nabadoon kamaal dhowaan waxaad magaalada mombaaso ee dalka kenya uga qayb gashay shir looga hadlayo arrimaha kalluumaysiga shirkaasi maxaa diiradda lagu saaray wadamadee ayaase ka soo qayb galay shirkaas waxaa looga hadlayay kalluumaysiga sida loo horumari lahay amba looga faa'idaysan lahay kalluunka wadamada afrikana ay isku filnaan ay ugu gaari lahaayeen dadka kalluunka ka shaqayna horumar ay u sameyn lahaayeen amba ha naqdaan haween amba ha naqdaan rag wadamadaas shirka ka soo qayb galana waxay kala ahaayeen tanzania kenya senegal malawi morocco wadamada aad ayay u badnaayeen oo afrikadao dhan ay ka koobnaayeen inta xeebaha leh waxaan xeebaha lahayn markii laga baxsho waxaan ka hadalnay qaabka macnaha horumar loo samayn karo amba kalluumaysiga looga faa'idaysan karo oo wadamada africa badahooda macnaha ay uga faa'idaysan karaan waddan walba wixii uu saameynayo saameyn badda ka jirtaa laga hadlayay waxaan kaga hadalnay in dhib aan ku qabno maraakiibta sharci darada kalluunka uga qaata badaheenna sida waddanka kenya uu ka qaylinayay annaga soomaaliya aan ka qaylinaynay sida loo horumari lahay kalluunkana aadaa looga hadlay wadamada afrikana macnaha aaday iskugu fahmeen waddan walbo macnaha qalabka uu hayo iyo tayada uu hayo iyo kalluunka uu soo saaro in macnaha wadamadaas ay kala faa'idaystaan siiba soomaaliya iyo wadamadan xeebaha leh oo afrikado dhan ugu dambayntii haddaad kalluumaysatada tihiin maxaad ka codsanaysaan dowladda federaalka waxaan codsanaynaa haddii aan nahay magaca kalluumaysatada soomaaliya anoo ku hadlaayo in qaboojiyaal waaweyn oo maanta ganacsatada badleyda aysa awoodin dowladda soomaaliya inay u samayso iyadana ay ka faa'idaysata annagana ay nooga faa'iidayso maadaama aan malaygii aan xakamayn karin madaxweynaha haddana waa soo dhaweeyey dadka kalluumaysatada waa dad khayraadka badda soo saaraya uu yidhi maadaama wax soo saarka soomaaliya aanna inuu annaga noo sameeyo meel aan malayga ku xarayno ummadda soomaaliyeed aan uga faa'iideyno ayagana ay nooga faa'idaystaan sida ay canshuuraha ay nooga qaadaan ay saas ay nooga faa'idaystaan dowladdina ay faa'ida dadweynihina ay faa'idaan
kaasi waxa uu ahaa nabadoon xaaji kamaal maki aweys guddoomiyaha iskaashatada kalluumaysatada dan kulmis waxa uu waramayay wariyaha v o e da xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste